waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali aad iyo aad baan umahadsan tahay bafo xiriirka ay la soo sameyseen waxaan rajeynaa ummadda soomaaliya ku nool melbourne australia iyo guud ahaan australia in ay nabad ku waaraan nabada ku noolaadaan waddanka ay u joogaanna ilaahay u fududeeyo inay xaaladahay kala kulmaan ka fududeeya ilaahay jibriil waxaa tahay aqoon-yahan muddo badan ku jira arrimaha soomaaliya haddana waxaad ku sugan tahay magaalada muqdisho waxaad la socotaa in doorashada dib u dhac weyn uu ku dhacay xilligii la filayey in baarlamaanka lasoo xulo madaxweynaha qudhiisa tobanka bisha sebtembar ayay uga eg tahay xilka madaxtinimo bal welwel intee la eg bay dadku ka qabaan arrinta doorashada gaar ahaan adigu siseed u aragtaa walaa welwel badan baa jiro doorashada marka hore waa waxa layidhaha doorasho hadda waddankan kama dhacayso waxaa dhacayo waa waxa layidhaha xulasho la xulanayo xubnihii baarlamaanka kadibna xubnaha baarlamaanka ay xulanayaan madaxdii qaranka hogaamin lahayd marka doorasho ereygaas xoogaha waa erey aan munaasib ku ahayn baan is leeyahay welwel badan baa jiro laga soo bilaabo toddoba iyo labaatankii bishi julaay ee sanadkii lasoo laga soo tegay iyo sanadkii kasii horeeyaba muddo hal sano iyo bar ah hal sano waa sideed iyo toban bilood gudahood ayaa waxaa moodaa waxaa lagu mashquulsanaa mas-uuliyiinta qaranka ay ku mashquulsanaayeen inay go-aan ka gaaraan laba boqol toddobaatan iyo shan qofood sida loo qaybsan lahaa waa iska nasiib xumo waxay muujinaysaa inaysan jirin aragti fog oo soomaali ah marka loo fiirsho hogaanka guddiga hadda la magacaabay ee la yidhaahdo guddiga qaran nolosha qaran loogu magac daray oo toddoba qofood ka kooban ayaana mas-uuliyadda loo xil saaray dadku marka welwel waxaa ku hayo soomaalida iyo qofkaan soomaaliga ahaynba in muddo sideed iyo toban bilood ah lagu mashquulo wakti lagu lumiyo wax ay qaadan karto laba cisho iyo saddex cisho waxaana keenaya xaqiiqdii dadka raba doorashada ee hogaanka u haya dalka oo ayagu raba in la doorto islamarkaasna la damacsan inay maamulaan qaabkii doorashada udhaceysay ayaa waxay keenaysaa inay in doorashadii dib u dhac ku dhaco in aan lagu heshin qaabkii wax udhacayeen guddiyadii la magacaabi lahaa heerka qaran ee constitutionka ama dastuurka dalku sheegaya lamaan sameynin arrimahaas markaa isku darto ayaa baafo waxay muujinaysaa welwel aada u ballaaran wuxuuna maanta marayaa in maalinba maalin lagu daro saacadba saacad lagu daro haddii ay sida hadda kusii socoto ku socotana waxaan aada uga baqayaa ummadii soomaaliyeed jiritaankoodii rabitaankoodii iyo qaranimadii dib loo hantay inay farahayna ka baxdo haddu oo dhib badan ka yimaado marka welwalka aa muujisa anigoo dhan aan qabno ummadda soomaaliyeed aa qabto hade siday ku socota haddii ay ku socotana waa waxay keeni kartaa wadanka meelo badan oo kamid a xataa colaada inay isku bedelaan waa yahay jibriil waxaan la soconnaa marka afar sano in madaxweynaha hadda ay ugu eg tahay bishan hadda bilanaysa tobankeeda afartan sano muddadii uu qabsaday madaxweyne xasan sheikh iyo xukuumaddiisu waxa ay ballan qaadeen in dalka ay gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod iska badaayay in taas ay dhacdo wakhtigii loogu talagalay in doorashadu ay dhacdo ayaa hadda dib u dhac weyn ku dhacay sida muuqato maxaa marka la dhihi karaa afartaas sano dowladdu waa ay qabatay tusaale dhanka ammaanka oo kale weli magaaladii muqdisho caasimadda ahayd ammaankeeda ma sugno oo waxaanu maalin walba aynu maqalnaa in ciidamo military iyo kuwo boliis tababar loo soo xiray halkay ka shaqeeyaan kuwaas maxaase qaldan waxaan isleeyahay sideedaba dowladda soomaaliya markii la alkumaya hadda sanadkii sebtembar laba iyo tobankeedii sanadkii sebtembar labada kun iyo laba iyo tobankii waxyaabo waa waxyaaba dowlad laga rabo qasab maaha waxyaabaha in la sheego waa waxyaaba mas-uul ah aabbaha cunuga dhalay waalidka ah tusaale haddaan usoo qaadano caruurtiisa mas-uuliyadda ka saar inuu koriyo mas-uuliyadda in la sheega ma ah waxyaaba waxaa jiro dheeraada waxaan taa ula jeedaa dowladda hadda jirto saddex qodoba aas-aas u ah inay qabato iyo waxyaabo kale ka duwan marka laga reebo waxyaabihii munaasibka ahaa ee loo igmad inay qabto qodobka koowaad wuxuu ahaa waddankii doorasho xora la gaarsiiyo xaqiiqda muhiimad kaas ummadda soomaaliya u leh oo ay ka baxdo waxaa la yidhahdo qabiilka la yidhaahdo afar dhibac shan oo dowladnimo soomaaliya buuxda la gaaro qodobka labaad wuxuu ahaa waddanka in laga dhigo do federaal amba maamul goboleedyada laga dhiso maadaama waddanka colaado hore usoo maray dadku dadkuna kala baqayaan in inta xaaladan laga gudbayo ummadii qolo kastaa meeshay joogto un loo suurageliya in ayaga ismaamulaan oo dowladii la baahiyo wuxuuna ahaa waxyaabaha hadda ugu muhiimsana qodobka ugu dambeeya wuxuu ahaa dastuurkii dalka in dib loogu noqdo oo asagoo ahaan lahaa waxyaabahan hadda lagu heshiiyo ummadda saddexdii qodob xaqiiqdii qodobka hagaagay oo hadda la taaban karo laga rabay oo loo idmuda ma dhicin waana welwalka nahayo ummadda soomaaliya ahay guud ahaantiis ummad dowlad soomaaliyeed inay yacni boqol kiiba sagaashan ay ku guuldareysato mas-uuliyaddii loo xil saaray adduunka dowladdaas ma jirto lix bilood amba hal sano iska daa afar sano iskama daa inay yidhahdaan waddankan kusoo noqona waxbaa maamulayna wa waa yani waxyaaba aan la qaadan karin bay kamid tahay aan usoo noqdo marka waxyaabihii caadiga ahaa ee dowlad laga rabay inay qabato hadda arrimaha waxaa ka hadashay amnigaa ka hadashay ciidanka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ammaanka wuxuu kamid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan waa runta dowladda dadki ammaankii iyo qaabkii ciidanka loo hayn lahaa iyo qaabkii dowladda loo alkumi lahaa xaqiiqda maysan dhicin oo hadda dowladdii waxaa moodaa ciidan badan oo ka jiro guud ahaan dalka ammaanku issoo taray xaqiiqdii laakiin ammaankaa issoo taray waxaa moodaa shacabkii ayaa waxay go-aansadeen inay nabad nabadda adkaystaan waana astaamaha ugu horeeyo waxa la yidhaahdo deganaanshaha inay timaado dowladdii waxyaabaa laga alkumaya waxay ahayd in ciidankii ammaanka ciidankii nabad sugidda hay-adihii hay-adihii kaabayaasha ammaanka cilaa in la hayo haddana ma jirto tusaale waxaan ku siinayaa shaqaalaha askarta mushaarkooda joogtada ma helaan laakiin waxaan rabaa inaan ku muujiyo muhiimadda ay leedahay waxaa jira askar aniga aan aqaano magaalada muqdisho jackpoint aan kasoo maro oo kamid a meelaha dowladda ay ku jirto wiil dhalinyaraa aho laba iyo todoba laba labaatan iyo toddoba sano jiraan ogahay aniga aan la kulmay actually oo qoriga la yihahdo bk m ka maay qoryahan waaweyn ee soomaalida ku magacdaba jeexa hayo qoriga qiimihiisa waa labaatan kun oo dollar meel buu saaran yahay wadanka ku difaaca hay-adihii qaranka ku difaaca haddana mataqaanaa sagaal bilood mushaar ma qaadan qoriga wuxuu ninkaa awoodaa intuu soo dao qaranka labaatan kun oo doolar ka bixiyo wadanka uga tago haddana wuu haya marka waxaa muuqata wadaniyadii dadka soomaaliya inaysan dhiman dhammaantood laakiin hay-adihii kaabayaasha ahaa ee amniga way lumeen waxayna u baahan yihiin xaqiiqdii hadiiba dowladda soomaaliya imaan doonto mustaqbalka shaqada ugu ballaaran ay sugaysa waxay tahay hay-adihii amniga in la hayo ummadii soomaaliyeed oo diyaar ah oo rabto dowlad rasmiya inay helaan askartii ciidankii soomaaliya oo diyaar ah inay dowlad noqdaan ayagoo mushaar qaadanin ayagoo hanti qaadanin wadanka nabadiisa ka shaqeynayaan waxay markuu muujinaysaa koriinsho ay ummadda soomaaliya guud ahaan gaartay taasaana keenta nabadda hadda lagu daawanaya inay aragtida shacabka ay abuurteen laakiin ma jirto dowlad amba qaab dowladeed ciidan u dhisan oo kala dambeyn ah ma jirto hay-ado nabadeed oo wadanka si rasmi uga howlgalo waxaan rajeynaya marka cabsida nagu jirtaa waxay tahay shacabku markay gaaraan xaaladaha qaar ay gaaraan waxaa macquul ah inay yidhaahdaan nabadda laftigeeda faraha ka qaadaan marka de dowladdii a laga doonayaa inay dib u hanato mas-uuliyaddeeda ka dhawaajisay amnigana sidiisaba bafow mararka qaar waa laba mid waa physical waxyaabaha la taaban karo qora meelyaal xabad saa loo qof difaacayo ciidan wax difaacaya midna waa psychological waa maskaxda qofka bani aadamkaa waa inuu dareemaa amniga maskaxda ka dareemaa hadda dhibkuna ugu ballaaran haysta xaqiiqda tii maskaxda oo waxaa moodaa cabsi magaalada hadda aan joogno berito wax dhacaya ma garanaysa macnaheeda maa boqol kiiba sagaashan iyo sagaal dowladdan aan ku adeynayno laakiin way fiicnaan lahayd ummadda in laga qaybgeliyo in ummadii niyadda loo dhiso in ummadii laga suurageliyo inay amniga wax ku yeeshaan marka amniga maskaxda wax kasta nooga darano walwalka hayo ummadda somal guud ahaantii
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali